halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa isniin bisha julayna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mida lix nin oo soomaali kalluumaysato ah oo la sheegay inay ku dhinteen xeebaha puntland
dad kalluumaysato ah oo lix qof ayaa ku qaraqmay badda galay saacadihii adigu afartii saac ilaa wixii ka dambeeyey dadka hadda ilaa iminka waxa weeye lix qof bay ahaayeen hal qof baa meydkiisa lasoo helay shan qof iyo laashkii ay wateenna ilaa iminka gacan laguma hayo
sidoo kale waxaan idiin haynaa tartankii ciyaaraha toddobaadka soomaalida ee kanada ka socday oo goordhoweyd soo gabagaboobay hay-adda w h o oo qalab caruurta ku ciyaarto ee geymiska loo yaqaano u aqoonsatay mid ka mid ah waxyaabaha markaasi caruurta ay ka qaadaan xanuunka loo yaqaano gaming disorder balse dadka ka shaqeeya culunta kombyuutarka ayaa iyaguna u arkay inay tahay fursad caruurta si wanaagsan u ciyaara geymiskan ay noqon karaan qabiiro xagga culumta kombyuutarka ah qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida israa'iil ayaa daadguraysay afar boqol iyo labaiyo labaatan qof oo ka mida kooxda mutadawiciinta ah ee reer siiriya ee loo yaqaano koofiyad cad kuwaasi oo ka howlgala gudaha siiriya iyo qoysaskooda iyaga oo geeyey dalka jordan shaqaalaha gargaarka ayaa saarnaa basas waxaana gelbinayay ciidamada israa'iil iyo baabuur ay leedahay qaramada midoobay ciidamada difaaca israa'iil ayaa ku tilmaamay shaqaalahan kuwo rayid ah sida ay ku sheegeen bartooda twitter-ka in dadkan laga soo daadgureeyey goob dagaal oo ku taalla koonfurta dalka syriya kadibna kadib markii ay khatar la soo diristay waxaana ay sheegeen soo dhexmarinta shaqaalahan caafimaad ee gudaha israa'iil inay tahay tallaabo bini aadaminimo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka canada justin tradua ay labaduba weydiisteen inuu fududeeyo daadguraynta dadkan kuwaasi oo badbaadiyey nolosha dad badan oo rayida haatanna iyaga khatare ay nafahooda soo wajahday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war qoraal oo ay soo saartay ku sheegtay in ay soo dhoweynayaan tallaabadaasi iyagoo ku tilmaamay mid lagu soo badbaadiyey dad tabarucayaal geesiyaal ah oo badbaadiyey kumanaan nafood kow iyo toban darawal oo tagaasiley ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika halka afar kalena ay qabaan dhaawacyo halis ah kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen sarkaal ka tirsan booliiska dalkaasi oo lagu magacaabo j neker ayaa sheegay in dadkan la weeraray ay kasoo laabanayeen tacsida mid iyaga ka mid ahaa magaalada caasimadda ah ee johannesburg markii lagu weeraray meel u dhexeysay colenso iyo wenan ee gobolka kuwazulu natal tagaasileydan oo saarnaa gaari caasi ah ayaa tiradooda guud waxay ahayd toddobiyo toban waxaana ka badbaaday laba qof oo aan iyagu wax dhaawac ah qabin booliiska ayaa baaraya waxa sababay weerarkan waxaase jira xafiiltan u dhexeeya tagaasileyda aaggaasi oo horeyna rabshado u sababay warbixin koonfur afrika warbaahintooda ay qortay ayaa lagu sheegay in toban qof ay ku dhinteen rabshado u dhexeeya tagaasiley magaalada cape town bishii may ee ina dhaaftay halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington mas-uuliyiinta gobolka gardafu ee ee maamulka puntland ayaa sheegay in inay badda ku dhinteen lix nin oo kalluumaysato ahaa meydka mid ka mid ah lixdaasi nin oo ay baddu soo tuftay ayaa la helay shalay oo axad ah shantii nin ee kale iyo laashkii ay wateenna waxaa la sheegay inay weli badda ku dhex jiraan sahre cidla nuur oo ayaa xalay qadka telefoonka kula xiriirtay guuro cali cumar oo ah guddoomiyaha degmada gumbux oo hoos timaada gobolka gardafuu ee maamulka puntland waxaana ay ka wareysatay sidii ay wax u dhaceen iyo tirada dhimashada
walaal saray aada baad u mahadsan tahay dad kalluumaysata ah oo lix qof ayaa ku qaraqmay badda shalay saacadihii adigu afartii saac ilaa wixii ka dambeeyey dadka hadda ilaa iyo iminka waxa weeye lix qof bay ahaayeen hal qof baa meydkiisa maantay lasoo helay shan qof iyo laashkii ay wateenna ilaa iminka gacan laguma hayo markaas sidee lagu ogaaday ma waxaa jirta cid arkaysay markii hore ay badda gelayeen mise waxa laga war helay markii ay baddu qaaday oo ay qaraqmeen casarkii xilligii lasoo noqon jireen oo shaqada kasoo laaban jireen ayaa la waayey sida caadada ahayd markii ay afarta saac meelahaas ay shaqo tagaan kabacdi waxay soo laabtaaneen adigu markii casarkii la gaaro dadkii xilligii ay soo laaban jireen la joogayna waa la waayay nimankaa ma garat waan gartay markaa lixda ninba miyay wada socdeen oo hal doon bay wada wateen mise si gooni gooniya ayuu shilku ugu dhacay walaale maya hal doon bay wada wateen meel marso ah oo xagaaga laga shaqeeyo xilliyada macnaha badda xiran tahay badda hindiya inteeda kale o dhan way xiran tahay hal marso oo la yidhaahdo dina oo degmadaa hoos timaada raasi dina bay nimankaas ka shaqo tageen hal doonah bayna ku shaqo tageen gooni gooni uma ayna shaqo tageen walaale waan gartay guddoomiye marka ma la sheegay sababta shilkaasi ugu dhacay ma baddii kacsanayd darteedunbuu u dhacay mise cid kalaa waxyeelaysay walaal sida la malaynayo cid waxyeelaysa ma ay jirto badda hindiya bilaha lixaad iyo toddobaad ilaa sideedaad aad bay u kacsan tahay badii oo kacsan bay nimankaani badda aadeen kabacdina waxaa la malaynayaa badda hirarkii badda inay mareen ayaa macnaha loo aaneynaya ilaa hadda gurmad aad u fara badan ayaa shaqo tegay maanta ee waxad ahayd badda la aaday ilaa iyo ninka hal qof oo meyda baa lasoo helay ma garata waan gartay markaa shantii kale iyo doonidii ay wateen weli waa maqan tahay shantii qof ilaa iyo laashkii ay wateenba gacan laguma hayo gurmadkuna weli waxa weeye waa loo diyaar garoobayaa in macnaha la doono inkastoo xaaladoodu hadda aad qof ilaahay noo lagu talagalana dee cidina dili mayso laakiin xilligan waxa weeye lama rajadu aad bay u hooseysaa rajadu aad bay u hooseysaa meesha tanna walaale dabayl aad u fara badan baa ka dhacda dina baa la yidhaahdaa adigu waxay u jirtaa degmada gumbaxbe waxay u jirtaa adigu shan iyo labaatan kilomitr bay u jirtaa waana meel marso ah oo macnaha waxa weeye shaqada xagaaga oo halkaa la isugu yimaado dadka kalluumaysatada ay ay ka kaluumaystaan walaale ma garat waan gartay markaa xeebaha imika wax kaluumaysi kama socdo miya haba yaraate e badweynta hindiya walaale xiliyadan aynu hadda ku jirno waa meesha keliya oo laga shaqeeyo weye laashashkaas nimankaan hadeer ay wataanin iyo doonyaha yeman baa halkaa ka kaluumaystaa halkaasaa laisugu yimaadaa laga kaluumaystaa puntland oo dhan badda hindiya meesha keliya weeye meel kale oo shaqo ka socoto ilaa iyo hadda ma ay jirto waa xilli dabayla dhacaya nin waxa weeye bilaakan oo kaleeto badda hindiya lagama shaqeeyo ilaa iyo marsadaa keliya ma ahanin meel kale lagama shaqeeyo ma garat waan gartay guddoomiye marka nimankani ma iskood bay u shaqaysanayeen oo kalluunkaay soo helaanna ay u iibgeynayeen mise waxaa jirta cid ay u shaqaynayeen ama shirkado ama wadamada kale ee ka kalluumaysta badaha soomaaliya walaalle waxay u shaqaynayeen bahalo doonyo la yidhaahdo oo yaryar oo ka yimaado meesha la yeman doonyahaasa marsadaa kusoo xirta kabacdina kalluumaysiga baddaaba loo keena wixii ilaahay soo siiyana doonyahaas ay halkaa kaga gataaneen wax kale oo loo shaqeeyaa ma jiro iyo cid kale oo shirkada ah oo macnaha kalluun loo iigeeya laakiin doonyaha baa loo shaqo tagaa badda loo aadaa iyagaana wixii lasoo helo loo keena lagana gataa ma garan marka magacyadoodii iyo ma la garanayaa inamadaasi halkaa ku qaraqmay walaale dadkaas waxay isugu jiraan dad ka kala yimi wadanka soomaaliya oo dhan bay isugu jiraanin dhalinyaro lix dhalinyarada nin walba gobolada puntland soomaaliya kasoo kala jeedaanin sida la sheegayo nin hal qof baa ku jira oo macnaha u dhashay deegaankaas bina dumasada bina dadka u dhashay dadka kaleeto kulli gobolada soomaaliya bay kasoo kala jeedaanin walaale ma garatay run ahaantii meesha la yidhaahdo binana waa meel macnaha soomaaliya oo dhan ay dadka ku dhaqaani ay xiliyada xagaaga badda hindiya kacsan tahay ay ka shaqaystaan ma garat qaybtooda magacyadooda waa laisoo gudbiyey oo waan hayaa laakiin macnaha qaybo badan oo aanan kuusoo gudin kara magacyadooda ayaa jira sababtoo ah waxa weeye raggu hawl baa lagu jiray inta kaleetana weli ilaa iminka macnaha insha allahu markii lasoo wada helo baan warbixintooda soo wada gudin doona insha allah ma markii ugu horreysay shil noocanihi ka dhacaa badda mise waa arrin soo noqnoqota walaala saaray arrinkan wuu soo laalaabtay aada iyo aad aada iyo aad buu usoo laalaabtay deegaankaas aad buu ugu soo laalaabtay dad badan oo la la-yahay marar badan oo sida bahalo siximado la yidhaahdo iyo laashish bay dadku badda la aadaaneen run ahaantii sanadkii hadda ina dhaafay maahana sanadadii hore oo dhan dad badan baa lagu la-yahay ma garan waan gartay wax wacyigelina markaa ma la sameeyaayo dadka loo sheego de inkastay garanayaan baddii oo yihiin dad kalluumaysata ah oo xilliyada iyo say baddii isku bedelaysana dabcan ay haddaanay xitaa aqoon dheer u lahayn ay waaye aragnimo u leeyihiin haddana ma jirtaa waxyaaba dadka lagaga wacyigelin karo inaanay naftooda halis gelinin marka khatarsan oo kale ahy jirto aad iyo aad walaale waxa weeye dadkani waa dad kalluumaysato ah shaqadooduna waxay ku xiran tahay badda run ahaantii dadku waxa weye qof walbana wuxuu raadinayaa macnaha wishi uu ku noolaan lahaa dadkani wax kale oo ay ka shaqeeyaanin oo macnaha hadda ay qabtaanin ma laha qof walbii wuxuu isleeyahay wishi aad macnaha naftaada iyo dadkaaga macnaha aad saaqad uga raadin lahayd baddaas waa aadaa dadka nin walbi badaasu shaqo ahaan macnaha wuxuu leeyahay beriis ka doono haddaad tiraada iska daana wuxuu kuleeyahay warde aniga shaqo kale ma aqaan ama wax kale aan qabto mahaye maxaan macnaha waxa weeye qabtaa sidaa darteed marka walaale qofka haddaad u sheegto iyo haddii kaleetoba macnaha waxba macnaha qofkii nafta un baad macnaha ku cayrinaysa qofku wuxuu isleeyahay meelaad nafta kula caradhid macnaha ka raadso ma garan kaasi waxa uu ahaa guuro cali cumar guddoomiyaha degmada gumbux ee hoos timaada gobolka gardafuul ee maamulka puntland sahre cidlo nuur ayuu u waramayay
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington ciyaarta amaba geymiska ay caruurta ku ciyaaraan ayaa ah mid siyaabo kala duwan loo arko caruurta ayaa isticmaala aalado lagu xidho shaashadaha telefishinka kombyuutarka amaba telefoonada gacanta iyaga oo la ciyaara dadaanay isaqoonin sidoo kalena iyo weliba kuwa ay yaqaanaan mararka qaar waxaa haddaba dhacda in ciyaartaasi qaarado kala duwan dad ku nooli ay wadaagi karaan dhowaan ayay hay-adda caafimaadka adduunka w h o u aqoonsatay caruurta aadka ugu xidhnan ee aadka u ciyaara ciyaartaasi inay qabaan xanuuno loogu magacdaray gaming disorder balse dadka ka shaqeeya culumta kombyuutarada ayaa iyaguna u warka fursad in caruurtu sida wanaagsan u ciyaara geymiskaasi ay noqon karaan khabiiro xagga culumta kombyuutarada ah amaba waxa loo yaqaano artificial intelligence falastiin axmed iimaan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa waalidiin badan oo maraykanka iyo caalamkaba ku sugan ayaa u arka in caruurtooda ay aada ugu xirmayaan ciyaaraha geymiska ee kombyuutarada ama telefishinada lagu ciyaaro taasoo ay u arkayaan mid dib u dhigaysa waxbarashadooda iyo xiriirka qoyska intiisa kale oo ilmuhu la leeyahay waxaase ise soo bedelaya hadda fikradahaasi waayadii dhowaa aadka u jiray inkastoo waalid badane ay weli u arkaan caqabad haddana jaamacado dhowra ayaa bilaabay inay abaalmarin jaamacadeed siiyaan caruurta aadka xariifka ugu noqda ciyaaraha geymiska ee kombyuutarada ama telefishinada lagu ciyaaro inta badan wiilasha ayaa ah kuwa ugu badan ee ciyaara video gameska ciyaaraha loo yaqaano ayaan yuusuf waxay ka mid tahay hooyooyinka caruurtoodu ay ciyaaraan waxaana ay ka waramaysaa xiriirka ka dhexeeya caruurta iyo ciyaarahan ay ku ciyaaraan kombyuutarada ama telefishinada wallaahi ilmaha waa jecel yihiin inay markasta cayaaraan especially wiilasheena oo waxay jecel yihiin inay la cayaaraan dhalinyarada ilmaha socodkaloo guryaha joogaan ee gameka iskala dheelaan waktiga isaga dhumiyaan si ay u cayaaraan gamekana sidiisu waa waa wax yaroo oo ayaga challenge u sameynayo ay la dheelaayeen ay ku faraxsan yihiin qaar ay wax ku helaayeen qaarna maaragtay communicationkooda ku furmaayo sida ay maaragtay u injuus garayaan waxay sameynayeen marka waa wakti dhameys wa micnaha waxyaabo ayaga curious ku noqonaya ay kasii daba socdaan ay kasii daba socdaan oo marba meel level ay gaarsiinayaan marba heer ay gaarsiinayan marka cunuga wuxuu usumaleeyaa inuu maaragtay waxyaabo badan accomplish gareeyo sidaas calaa daraadeeda cunuga wuxuu isku dayayaa mar kasto in meesha iga jiitay iyo in maaragtay qiimihiisa kor usii qaado qof kastana waa jecel yahay ibni aadan inuu qiimihiis kor usii qaado uu ku faano u dhaho intaasoo qofaan maaragta la dagaalamo intaasoo qofaan ku xoog badiyo intaas biladaa la isiiye intaasoo sharafaa la isiiye marka waa dalacad ee ilmaha ay dalacayeen ee hadba meel u geynaan saas calaa daraadeed ilmihii waxay ku noqdeen cayaarta maba ka maarmaan waa inay dheelaan qisabay ku noqdeen inkastoo wax walba oo qofku uu la qabsado ama uu badsado ay dhibaato keeni karto haddana waxay xeeldheerayaasha culunta kombyuutaradu aaminsan yihiin in faa-iido ay leedahay in caruurtu ay ciyaaraan ciyaarahan video gameska loo yaqaano taasoo ay sheegayaan inay sare u qaada aqoontooda cilmiga kombyuutarka iyo bulshada jabriil afyare waxa uu shaqeeyaa shirkadda weyn ee i p m ee ka ganacsata kombiyuutarada iyo barnaamijyadooda waxauna ka mid yahay dadka bartay culunta kombyuutarka wuxuu ka waramayaa faa'iidooyinka ku jira ciyaarista video gameska ee caruurta
gamekan lagu sheegayo ayaaba kombyuutar ah caruurta waxay u kobcisaa maskaxdooda waxay muxuu ahaa baraysaa waxaa la yidhaaha multitasking skills iyo social skills iyo waxay baraysaa in problem solvingka iyo xalinta wixii dhibaatooyina oo combyuter ah alshaan geemamka badanaa hadda muxuuha technologigii cirka ayay aaday marka gameka lagu sheegaya waa iska combyuterkii baa la cayaaraya oo intellectual muxuu ahaa waxaa kudhe waxaa ku dhex jira combyuter baa ku jira geemamka oo maskaxdiisu cognitivekiisu oo cirka loo qaaday marka xiriir weyn ayaa udhexeeya qofkii raba ama waalidka raba in cunugiisu uu muxuu ahaa maskaxdiisu ay kobacdo in uu geemamka uu usoo iibiyo la cayaaro la barto bicase faa'iido weyn ayaa ku jirta grayson o'connell waa arday ka barta culunta kombyuutarka iyo waxaa loo yaqaana artificial intelligence jaamacadda harrisburg marka uu cashirkiisa dhagaysto waxa uu jecel yahay inuu ciyaaro video gameskan balse uma ciyaaro inuu ku madadaasho kadib cashirkiisa ee waxa uu ka mid yahay koox ku ciyaarta qadadka kombyuutarada oo jaamacaddu ay leedahay waxa uu ka waramayaa ciyaarahan video gameska iyo saameynta ay ku leedahay laga soo bilaabo markii aan waxaan ahaa mid aad ugu tartamo ciyaaraha aad bayna u adkay inaan helo dhaqaale aan u isticmaalo waayo isboortigu waa qaali waxaan ciyaaray ciyaarta loo yaqaano haki waana wadi waayey waayo wakhti badan ayay u baahnayd waalidkayna lacag badan ayuu ku bixiyey marka waxaan ku soo dhammaaday video gameskan oo noqday waxa aan ku tartami karo waxaana mar walba raadiyaa oo u dhibtoodaa inaan aad ugu wanaagsanaado inta badan jaamacadaha ayaa siiyey waxbarasho lacag la-aan ah ama lacag yaruun ay bixinayaan ardayda ciyaarta ciyaaraha caanka ah sida kubadda cagta kubadda cagta ee maraykanka iyo ciyaaraha kubadda koleyga balse waxaa hadda ku soo biiraya oo aadna loo xiiseynayaa ciyaarahan loo yaqaano sayber sboortiga ama ciyaaraha qadadka ee teknolojiyadda lagu ciyaaro waalidiin badan ayaa u arka in caruurta oo lagu abaalmariyo video gameiskan ay keeni karto inay soo jiidato caruur badan inay ciyaaraan taasina ay tahay mid fursad dhaqaale u abuureysa shirkadaha sameeya gameiskan hoosna ay u dhigi karto in ilmahoodu ay waxbartaan waxaase taas ku diidan jabriil afyare oo qaba in waalidiintu ay ku dhiirigeliyaan ilmahoodu inay ciyaaraan video gameiskan iyagoo dhanka kalena wakhtigooda xadidaya me meeshaas waxaad soo gelaya doorkii waalidka lahaa cunugan horta wax walboo laga badiyo ama la badsado for example hadda gaming disorder wax la dhahaa jiro oo muxuu aha cununkii hadduu maanta o dhan combyuutarkii kor fadhiyo ama gamekii u cayaarayo waa dhibaato marka waalidkii ayaa laga rabaa inuu meeshaas soo dhex galo ama wiilkiisa ama gabadhiisa uu la cayaaro uusanna wakti u sameeyo ama isaga uu kontaroolo laakiin aan wiilkii ama gabadhii laga xadidin ama aan laga celinin in ay combyuterkii ama gamekii aysan ahayn violencega iyadoo laga reebay waxyaabaha kale oo la controlayo geemamka waxbarashada geemam waxbarasho ayaa jira geemam juqraafi ayaa jira geemam taariikh baa jirta kuwaasoo kale way fiican yihiin oo qofkii maskaxdiisii yaraa ayay kubcinaysaa marka waalidkii ayaa laga rabaa in uu meeshaas u controlo uusan ka celin cunugiina uusan muxuu ahaa waktigiisa la xadido isku soo wada duuba ciyaaraha video gameska ayaa ah kuwa qabsaday dunidan casriga ah ilmo walbaana luuqaduu doonaha ku hadlee soo jiidatay dhinaca kalena waalidiin badan ayaa dagaal kula jira sida ay u xadidi lahaayeen caruurtoodu inay wakhti badan geliyaan ciyaartan oo sidoo kalena ay khubarada caafimaadku ka digayaan in ilmahan oo wakhti badan ciyaaraahii video gameska ay keeni karto khataro caafimaad falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi isuuka ay soo duday halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington aroor wanaagsan dhegaystayaal gabdho tiro badan oo ku nool magaalada masaar al shariif ee ku taalla waqooyiga dalka afghanistan ayaa safaf dhaadheer u galay si looga qaado imtixaanka tijaabada ah ee wadista baabuurta kuwaasi oo haddii ay ku guulaystaan la siin doono ruqsadda baabuur wadista gabdhahan oo ka hortegayay dhaqanka bulshadaasi oo aan ogolayn in dumarku baabuurta wadaan ayaa is urursaday kadibna ku biiray dugsi lagu barto sida baabuurta loo wado haddana waxa ay diyaar u yihiin inay qaataan ruqsadda wadista gaadiidka wariyaha v o eda marwaas bazan ayaa warbixintan ka soo diray afghanistan sahre cidlo nuur ayaa inoo soo koobaysa in ka badan konton gabdhood ayaa safaf dhaadheer u soo galay xaruntan oo ku taalla magaalada masaar al shariif dadka magaalada ee arkayay dumarkan meesha tuban ee doonaya inay qaataan ruqsadda wadista baabuurta waxay laahayd arrin la yaab leh oo aan hore u dhicin balse hablahani waxay soo dhammaysteen casharo la xidhiidha baabuur wadista oo ay muddo bila qaadanayeen waa kuwan qaar ka mid a hablaha darawalnimada bartay oo ka hadlaya arrintan rakhsaar waxay tidhi aniga fikradayda waxay la tahay in tallaabadani ay dumarka u tahay fursad qaaliya inay bartaan kaxaynta baabuurta waxaan filayaa in qof kasta uu ku dhiiri gelin doono dumarku inay gawaadhida kaxeeyaan maadaama oo ilaahay wixii xun uunuu inaga xarimay barvana nuuri ayaa iyaduna tiri dhibaatada ugu badani waxay tahay dumarka oo marka ay gawaadhida wadaan bulshada kala kulma hadalla xunxun waxaana loo baahan yahay in gabdhaha la taageero oo lagu taageero rabitaankooda waa markii ugu horreysay ee ay dumarku taageero ka helaan waaxda nabadgelyada waddooyinka ee magaaladaasi oo u oggolaanaysa inay qaataan ruqsadda wadista baabuurta iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha haweenka iyo ururo kale oo dumarka u dooda oo ka caawiyo inay helaan dugsiyada ay ku baranayaan culumta baabuur wadista ururada u dooda xuquuqda haweenka ayaa iyaguna sheegay inay jiraan caqabado iyo caadooyin dumarka ku qufulay inay ragga uun ku tiirsanaadaan sanadkiina dhaafay saddex boqol oo haweene ayaa qaatay ruqsadda wadista baabuurta kuwaasi oo noqday dumarkii ugu horreeyey ee gawaadhi kaxeeya waqooyiga dalka afghanistan
warbixintii marwaas baxsaan sahre ciidla nuur ayaa noo soo koobaysay
haatana kanada tartanka ciyaaraha toddobaadka soomaalida ee loo yaqaano somaali wiik ee dalka kanada ayaa goor dhoweyta oo lasoo gebagabeeyey kadib markii uu muddo ku dhow laba toddobaad oo halkaasi ka socday gabagabadii ciyaarta iyo kooxdii tartankaasi ku guulaysatay waxaa inoo haya wariyahayaga jamaal axmed cusmaan oo hadda si toosa uga sugan garoonka ciyaarta ay ka socdeen khadka telefoonkana si toosa ayuu ugu jiraa jamaal haddii aad maqlayso bal tartankii maalmahan baad ka soo warbixinaysay sidii uu ku dhammaaday iyo ciyaartii ciddii ku guulaysatay nooga waran aada baad umahadsan tahay zaare ciidle sidaad sheegtay tartankan waxa uu soo bilowday saddex tobankii bishan julayna ku gudi jiro waxaana ka qayb gelayay ilaa iyo shan iyo toban kooxood oo ka kala yimid maraykanka canada iyo meelo kale oo kamid a yurub marka waa tartan sanad kasta la qabta oo soomaalida ay isugu timaado ayna ku kala warqaataan ciyaartooyna kusoo bandhigaan qaab ciyaaroodkooda marka tartanka waxaa sanadkan faanalaha isugu yimid oo laba kooxood oo toronto ka socotay oo f c hilaac iyo kooxda banaadir ayaa isugu yimid fainalaha kadib markii aysan fainalihii kasoo adkaadeen laba kooxood oo maraykanka ka socday wuxuu ahaa kulan derby toronto loogu magacdaray ama kulanka adag ee derbiga ee toronto maadaama labada kooxood fainalaha ay toronto ka wada socdeen banaadir ayaa laga awoodi roonaaday afar gool iyo waxba taasoo mucjiso ku noqotay taageerayaashii eesoo daawasho tagay ciyaartan sababtoo ah banaadir waxay kamid ahayd kooxaha ugu hanashada badan tartankan f c hilaac oo iyadu ahayd koox muddo sanada timid final laakiin weligeed aysan qaadin tartankan ayaa afar gool uga badisay kooxda banaadir oo aan wax goola ka dhalin galabta tartankan waxaa galabta soo xiray oo meesha joogay oo furitaankana ka qayb galay xubno kala gedisan oo isaga kala yimid meelo kala gedisan oo maraykanka iyo caalamka iyo canada iyo ah sidoo kale siyaasiyiin uu ka midka yahay duqa magaalada toronto john terry iyo ku-xigeenkiisa xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto gobolka ontario magaalada toronto sidoo kale marka markaad fiirisid daawadayaal aada u fara badan iyo ayaa tartanka goobjoog ka aha oo daawanaya ciyaarta waxaana tartanka sanadkan uu kaga duwanaa sanadihii hore waxaa loogu magacdaray halyeygii hore ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya saarax weheliya cadow sindiko zaar waxaa kaloo xusid mudan in tartankan marka laga tago midka dhalinyarada ciyaareen in ay jireen tartamo kale oo odayaal ay dheelayeen kuwaas oo ah kuwii lagu soo biloway tartankan oo muddo sideed labaatan sana ayuu soo socday odayaasha marka kuleeya waxa ay yihiin kuwii xulka kubadda cagta qaranka soomaaliya hore usoo ciyaari jiray intaysan dowladii dhexe ee soomaaliya burburin kuwii naadiyada soomaaliya usoo dheli jiray iyo kuwo kaleba ayaa tartanka ka qayb gelaya afar kooxood oo ka kala socday boston washington d c iyo laba kooxood oo canada ka socotay waxaana toronto ay ahayd koox mar kale ku guuleysatay tartanka kadib markii dhinaca farqiga goolasha ay kaga adkaatay koox orow ah dalka canada iyadana ay ka socotay sidoo kale ciyaartoy daayar oo lix toban jiro ka hooseeya ayaa tartanka ka qayb gelayay oo iyaguna koox qorsheeda la dhaho ayaa ku guuleysatay tartanka oo isla canada ah marka waxaad umaleysaa in beladihii tartanka sanadkan lagu wada qabtay magaalada toronto ee wadanka canada ay canada usoo wada hoydeen oo aysan jirin meel ay uga baxeen tan oo ka duwan sanadkii hore marka la fiiriyo oo koox yurub ka socotay gaar ahaan london la ii sheegay in tartanka ay ku guuleysatay jamaalow ugu dambayntii adigoo aada u soo koobaya wax dumar ahay tartankaama ka qayb gelayeen mise hadday yihiin odayaasha iyo haddii carruurta yihiinba dhammaantood rag bay haayeen
waa su-aal wanaagsan tartankan muddo sideed labaatan sana ayaa la qabanayay ilaayo hadda iima aysan sheegin qabanqaabayaasha tartanka inay dumar tartan noocan oo kale ah ay u sameeyeen laakiin sida muuqatay dhalinyarada ciyaaraysay iyo odayaasha da-da ciyaaraya waxay ahaayeen rag dhammaantooda laakiin meesha waxaan ku arkay aan qaarkood kula sheekaystay haween tababara gabdho oo iyaguna kubadda cagta iyo ciyaaraha kale ee laga ciyaaro isboortiga yurub iyo maraykankaba soo saara oo soomaali ah aada iyo aad aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waryahayaga jabaal axmed cusmaan oo isagoo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada khadka telefoonka si toosa igugu warramayey haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa inagoo gabagabada idaacadda kusii dhow waa heesta go-aan iyo codka fanaanka najiib alfa
jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay misana u garabin kii helay oo aan laga gaadhagareen jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay misana u garabin kii helay oo aan laga gaadhagareen haddana guran waayey xiisaha markuu la gaboobay waayaha waan laga gaaray agaraaya dareen gudla waayey waa badan haddana guran waayey xiisaha markuu la gaboobay waayaha waan laga gaaray agaraaya
go-aan laga gaaro codka najiib alfa idaacaddeenii aroornimo ayuu gabagabo u ahaa waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhanka farsamada waxaa inoo joogay eliyas gabayaahu
nabadgelyo jacayl gabka gala qalbi u nugul haddana u reeyaa qaamaan guran misana ku gardaadsha meel maran go'aan laga gaadhayagaraaya cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii go'aan laga gaadhayagaraaya